أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon maleeshiyaadka shiicada xoutiyiinta ayaa ku goodiyey inay tallaabo milatari oo adag ka qaadi doonaan maamulka shaadaldirarka somalilan ee kadib aqoonsiga ay ka heleen sahyuuniyadda yuhuudda dowladda riddada ee turkiga ayaa sheegtay inay si degdeg ah saldhig ciidan ugu samaysanayso gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya howlgalla la beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya diblomaasiyiin yuhuud ah ayaa sheegay inay si adag u difaacayaan aqoonsiga uu netanyahu uu siiyey maamulka riddada somalilan aqoonsi ku-sheegga sahyuuniyadda yuhuudda ay siisay maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa khilaaf xoogan ka dhex abuuray kooxda riddada soomaaliya wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiini ah u soo xirtay qeybaha kala duwan ee ganacsatada degmada jilib ee wilaayadaas maktabka xisbada wilaayada islaamiga ah hiiraan ayaa kulan wacyigelin ah goob fagaaraha ugu qabtay bulshada degmada buqa qable ee wilaayadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay sagaalka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door koroono ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maleeshiyaadka shiicada xuutiyiinta ayaa ku goodiyey inay tallaabo militari oo adag ka qaadi doonaan maamulka shaadildirarka somalilan kadib aqoonsigii ay ka heleen sahyuuniyadda yuhuudda warkaasi warbixin kale oo ku saabsan dowladda riddada turkiga oo sheegtay inay si degdeg ah saldhig ciidan ugu samaysanayso gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare cabdimaalik al xuuti oo ah hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta ee shiicada yemen oo bayaan soo saaray ayaa saacadihii lasoo dhaafay jawaab adag ka bixiyey aqoonsiga uu maamulka yuhuuddu siiyey maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan hogaamiyaha xuutiyiintu waxa uu si cad u sheegay in dhulka uu ka aramiyo maamulka somalilan uu noqon doono bartilmaameed militari oo kooxdiisu ay beegsan doonto haddii maamulka yuhuuddu halkaas ku yeesho ayuu yidhi wax joogitaan ah waxaa kale oo carabka uu ku dhuftay in joogitaan kasta oo ciidanka gumaysiga yuhuudda ku yeesho gobolka somalilan uu yahay gardaro ka dhan ah soomaaliya iyo yemen sidaas darteedna maleeshiyaadkiisu ay weerari doonaan deegaanadaasi wuxuu ugu baaqay dhammaan dalalka ku yaala labada dhinac ee badda cas iyo guud ahaan dunida carabta iyo islaamka inay si wadajir ah u qaadaan tallaabooyin iyo ficlo wax ku ool ah si loo joojiyo ayuu yidhi xadgudubka ay yuhuuddu ka wado soomaaliya sidoo kale hogaamiyaha xuutiyiintu waxa uu ka sanqariyey in ay qaadi doonaan dhammaan tallaabooyinka taageeraya garab istaagga shacabka soomaaliyeed isagoo muujiyay diidmo ku aadan in qayb ka mid ah soomaaliya loo bedelo saldhig yuhuudeed hanjabaadda xuutiyiinta ayaa imaanaysa kadib markii maamulka yuhuuddu uu dal madax bannaan u aqoonsaday maamulka somalilan islamarkaana mas-uuliyiin ka tirsan sahaynadu ay sheegeen in tallaabadan ay uga faa'iidaysan doonaan arrimo militarioo ka dhan ah yemen iyo iiraan dhanka kale dowladda turkiga ayaa sheegtay inay dedejinayso sidii ay saldhig militari uga furan lahayd gobolka sanaag ee gobolada waqooyi sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta turkiga turkiga ayaa sheegay in tan ay kaga hortegayaan saldhigga militari ee la sheegay in yuhuuddu ka samaysanayso somalilan saldhigga uu turkigu sheegay inuu ka furanayo gobolka sanaag ayaa noqonaya mid sii kordhinaya xiisadda dagaal wakiileedka ee soomaaliya kala raacsan wadamo shisheeye ay isku wajihi doonaan jasiirad u ekaha dhulka soomaalida aqoonsiga somalilan ee netanyahu waxaa si weyn uga soo horjeestay midowda afrika urur gaaleedka igaad jaamacadda carabta iyo weliba dalal ay ka mid yihiin eritreya iyo turkiga mahadsanida caliyare howlgallo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhexeen aduleedka degmada warshiiq ee shabeellada dhexe waxaana jira khasaare isugu jira dhimashii dhaawac oo soo gaaray cadowga dhinaca kale wilaayada banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuleen degmada dherkanley ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin oo dharcad ah waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari halka uu ku dhaawacmay mid kale dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ee ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay ah dagaal culus ku qaaday xerada kufaarta afrikaanta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayadaasi diblomaasiyiin yuhuud ayaa sheegay inay si adag u difaacayaan aqoonsiga uu netanyahu siiyey maamulka riddada somalilan sida uu ku waramayo cabduqaadir maxamed rabaani saddex maalmood kadib markii uu nidaamka gumaysiga yuhuudda dal madax bannaan uu u aqoonsaday maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan ayay soo baxayaan warar sheegaya in kiiskan ay furtay yuhuuddu uu meel hor leh ku faafi doono safiirka yuhuudda u fadhiya xarunta waxaa loogu yeero golaha ammaanka ayaa waxa uu sheegay in ay si adag u difaaci doonaan go-aankii netanyahu ee ahaa in dal madax bannaan uu u aqoonsaday maamulka ashaadala dirirka ee somalilan sahyuuniga dani danon ayaa bartiisa twitterka ku caddeeyey in golaha ammaanka ay ka hor caddaynayaan waxa uu ugu yeeray sharci ahaanshiyaha aqoonsiga somalilan wuxuuna iska dhega tiray didmada ka timid dowlada dhowr ah sarkaal kale oo yuhuudi ah ayaa isaguna waxa uu ku baaqay in netanyahu uu soo dedejiyo hubeynta maamulka isku magacaabay somalilan si uu isaga difaaco waxa uu ugu yeeray khatarta ku hareeraysan dhinaca kale safiirka dowladda salibiyadda maraykanka u fadhiya xarunta qaramada midoobay ayaa ku jeesjeesay kooxda riddada soomaaliya isaga oo muujiyey in uusan wax aqoonsi ah u haynin mike woltis ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in kooxda riddada soomaaliya aysan ahayn dowlad sugi karta ammaankeeda waxa uuna si duurxul ah uu ugu sheegay waxa loogu yeero qaramada midoobay in aan bisha soo socota loo dhiibin xilka madaxtinimada meertada ah muhanad mustafa oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha yuhuudda ayaa sheegaya in sahyuuniyaddu ay leeyihiin halkudhig istaraatiijiyadeed oo caan ah kaas oo ku dhisan fidinta awooddooda qabsashada marinbiyoodyada muhiimka ah iyo in ay jabhad ku furto kooxda xuutiyiinta iiraan ku xihan islamarkaana ay doonayso in dhammaan khusuumaadkeeda ay albaabada kasoo xirto isagoo sababta ay u aqoonsatay somalilan ku sifeeyey in ay qayb ka tahay fulinta ajandayaasheeda muhiimka ah
تحمل مقولة استراتيجية وتحمل أهداف استراتيجية المقولة الاستراتيجية التي تحملها هذه الخطوة أن إسرائيل توجه رسالة للجميع أنها بالفعل تغير الشرق الأوسط وأنها جادة بذلك وأنها تتحكم بإيقاع التغييرات في الشرق الأوسط سواء من لبنان إلى سوريا والآن أيضا في الصومال هذه المقولة الاستراتيجية أن إسرائيل الآن هي دولة مهيمنة وتستطيع أن تعترف tallaabadan waxay ka tarjumaysaa laba arrin waa tallaabo istaraatiiji ah oo xaqiijinaysa aadaaf istaraatiiji ah waxay tallaabadan ku diraysaa yuhuudda inay si dhab ah u bilowday isbeddel ay ku samaynayso bariga dhexe laga soo bilaabo lubnaan ilaa suuriya oo lagu soo gaaro hadda oo soomaaliya ah waxay yuhuuddu isu muujinayaan inay yihiin dowlad madax bannaan awoodna u leh inay mandiqad gaar ah u aqoonsato dal madax bannaan taariikh ahaan yuhuuddu horay waxay isugu dayeen inay aqoonsadaan deegaano ku yaalla mandiqadda loogu yeero bariga dhexe marka laga hadlayo ahdaafta istaraatiijiyadeed ee yuhuuddu ka leeyihiin aqoonsiga maamulka somalilan way fara badan yihiin waxaa ka mid ah in yuhuuddu ay doonayaan inay u dhowaadaan jabhadda xuutiyiinta taasoo ka dhigan inay yuhuuddu mudnaan gaar ah siinayaan jabhaddan waxay kaloo yuhuuddu doonayaan inay la wareegaan marinbadeedka badda cas iyo sidoo kale inay saldhigyo militari ka helaan mandiqadan muhiimka ah tallaabadan oo qayb ka ah mid ay uga hortegayaan awoodda turkiga ee soomaaliya iyo suuriya si guud waxaa muuqanaysa in yuhuuddu ay hadda muujinayaan awoodda ay u leeyihiin galaangal xoog leh ay ku yeeshaan mandiqadda carbeed iyagoo bannaanka soo dhigaya inay awoodaan aqoonsi ay siiyaan gobol kasta iyo mandiqad weliba oo ay doonayaan amaba ay la macaamilaan cidda ay doonaan بمنطقة معينة كدولة سيادية وعلى فكرة إسرائيل حاولت تاريخيا الاعتراف بكثير من المناطق داخل الشرق الأوسط وفشلت في ذلك هذه المقولة الاستراتيجية أولا الاقتراب من الجبهة الحوثية وبالذات أن إسرائيل وضعت هذه الجبهة في مركز الاهتمام الإسرائيلي ثانيا السيطرة أو, أو مدخل إلى السيطرة أو التحكم في الملاحة المائية في البحر الأحمر لأن إسرائيل أيضا عانت من ذلك warbaahinada caalamka ayaa si aada u hadal haysa aqoonsi ku sheega maamulka suhyuuniyadda yuhuudda ay siisay maamul goboleedka shaadala dirirka ee somalilan oo ka mid a maamulada ay gaalada ka dhisteen gudaha dalka soomaaliya waad mahadsantahay rabaani aqoonsi ku-sheegga sahyuuniyadda yuhuudda ay siisay maamul goboleedka gaaliraaca ah ee somalilan ayaa khilaaf xoogan ka dhex abuuray kooxda ardada soomaaliya tafaasiisha warkan waxaa haya marwaan maxmed waxaa soo shaacbaxay khilaaf xooggan oo ka dhex hortay madaxda kooxda riidada soomaaliya iyo xildhibaanada kooxdan ka soo galay maamul goboleedka ashaadoola dirirka ah ee somalilan kadib markii yuhuuddu shaacisay inay dal madax bannaan u aqoonsatay maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ilwaraadyo ayaa sheegay in madaxa kooxda riidada kulan gaar ah la yeeshay xildhibaanada dhanka maamulka somalilan ka yimid isagoo kala hadlay arrinta aqoonsiga iyo tallaabooyin ay tahay inay ku taageeraan inuu qaado murtad xasan gurguurta oo xildhibaanada u sheegay inuu cabdiraxmaan cirro ka baxay ballamo iyo arrimo isku ogaayeen ayay ilwaraadyadu sheegayaan inuu xubnahaasi ku handaday inaysan aaminsanaan karin oo ay tahay inay hadlaan waxaana dubbo soo shaacbaxay inuu iscasilay xildhibaan ka tirsan kooxdaasi oo lagu magacaabo cusmaan dubbo oo isagu ka maqan muqdisho murtad cabdi xaasho oo ah guddoomiyaha waxay ugu yeeraan aqalka sare ee baarlamaanka kooxda riddada ayaa isagana iska diiday inuu xadaro kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada labada aqal ee dowladda riddada taas oo muujinaysa khilaafka culus ee ka dhex jira kooxda gurguurte iyo xubnaha kooxdaasi ka soo galay dhanka maamul goboleedka riddada somalilan xubno kale ayaa iyaguna qorsheynaya inay iscasilaad ku dhawaaqaan sida ay ilwaaradyadu sheegayaan wallow ilaayo hadal og yahay inuu iscasilaad rasmi ah ku dhawaaqay senatar cusmaan dube murtad dube ayaa waraysiye uu bixiyo ku tilmaamay in arrimaha keenay iscasilaadiisa qayb ka tahay aqoonsiga yuhuudda siiyey maamulka fadhigiisu yahay hargeysa isagoo sheegay in marka hore muqdisho u joogeen in aqoonsigu uu halkaasi ku xidhan yahay balse hadduu meel kale ka yimid madaxa kooxda riddada murtad gurguurta ayuu u jeediyey eedeemo culus oo ay ka mid yihiin inuu dhibaatooyin badan u geystay dadka ku dhaqan deegaanada uu ka yimid talada kooxdan uu isku soo koobay oo musuq xoogan uu ka dhex jiro kooxdaasi dhanka kale isagaoo sii hadlayay ayaa waxa uu ka shanqariyey inaysan jirin doorasho dhici doonta dhowaan markay ugu dhowdahayna qorshuhu ahaa in doorashada la qabto labada kun sideed iyo labaatanka sida uu hadalka u dhigay taasoo muujinaysa qorshaha ay ka digayeen mucaaradka oo ahaa mudukorasi walaahi go-aamada noocaana marka la qaadanayo waa go-aamo culus go-aamo u baahan ka fikri iyo ka taxadir badan muddooyinkii dambe waxaa soo baxay dadkii uu lasii kala fogeynay saddexdii sane ugu dambeeyey waxaad ka daawanayseen baarlamaanka dhexdiisa anoo taagan hoolasha xafladaa lagu qabta anoo taagan miidiyaha anoo taaganoo war ka daaye war ka daaye war ka daaye kabacdi dadkaygu aan ku matelayay golayaasha ee somalilan waxay lahaayeen meesha waxba nagama jiraan waxaa soo baxday colaad aanan weligay qalbiga qarin oo colaadahu way sii kala xun yihiine waxaa la soo rogayaa xanibaad hawadii baa la xanibaya fiisi baa la xanibaya ganacsigii baa la xanibaya waxa ka darantaa xanibaadda horta wax walba waa la qaatay madaxdii muqdisho joogtay waxay qaateen wax kasta oo soomaali wada lahayd xukunkii bay qaateen holihii bay qaateen xurmadii bay qaateen noloshii bay qaateen waxay dhaqaalii bay qaateen mixnadihii iyo iskoolashibadii bay qaateen tababaradii bay qaateen matalaadii bay qaateen maamuuskii bay qaateen wax walba markay qaateen oo ay somalilanna meel ku goodoonsan tahay ayay waxay sameeyeen waxay ka daba tageen ayay ka daba tageen dagaal waxaa iigu go-aankan iigu sii cadaadiyey oo aan gaadhay conclusion ah war wixii aad ka shaqaynaysay dee shaqaynba mayso waxaan gaadhay laba conclusion kow midnimadu dadkaygii dhibaatay ku tahayba dee waaba loo qorshaynaya in lagu dhibaateeyo wax dadkaygii lagu dhibaateynayana qayb kama noqon karo de markaa meel aan anigu waxaanan markaa waxaan ka xishooday maadaama aan ku qancay waxaan aan ka shaqaynaya inaanay dadkaygii dan ohayn inaan iska fadhiyo qodobkanaan kuu sheegay baaba waxay tahay waddadii wada hadalkaa soo xidhantay ee aan anigu islahaa xal wax lagu sameeyo waxaa la sameeyey waddo cusub miyay dheeraanaysaa oo ma sanado ma soddon sano kale tanina qaadanaysaa tan dee daldalku mise way soo gaabanaysaa sanad bay noqonaysaa ma garan karno waqtigaa inoo sheegaya taariikhda wayna soo gaaban kartaa oo muddo yar bay noqon kartaa wayna dheeraan kartaa laakiin waddadii ahayd xamar baa ictiraafkeedi kaga xidhan yahay tiibaa xidhantay dadku ma aqbalaan edadarrada waxa laga joojiyey fiisayaashii wadaga arko toban jeer baa ka hadlay dadku silacoodiye dhibaatada taagan waxa laga joojiyey ganacsigii waxaa la doonayaa markabka dubay ka soota in loona qabateeyo waxaa la doonayaa qof baasaboorka xamar boqolka doolar ka ahayd afar boqol baa hargeysa dadka laga qaada xajka qabanaya dabadeedna waddadii aan islaha xal ha lagu helana way isbedeshay doorasho ka soo horeynaysa laba kun iyo toddobiyo labaatanka ma jirto sideed iyo labaatankaaba laga yaaba inay gaadho kelmadaydaa meel ku qor haddii ay dhacdo khilaafka cusub ee ka dhex qarxay siyaasiyiinta ka yimid dhanka maamulka shaadolo dirirka ah ee somalilan iyo madaxa kooxda riddada ayaa yimid kadib markii maamulka yuhuudda uu ku dhawaaqay in dal madax bannaan uu u aqoonsaday maamul goboleedka uu fadhigiisu yahay gobollada waqooyi ee soomaaliya khilaafka labada dhinac ayaana saadaalinaya inuu keeno xubno kale oo ka bixi kara garabka xasan gurguurte waad mahadsantahay marwaan wilaayadii islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiini ha u soo xirtay qaybaha kala duwan ee ganacsatada degmada jilba ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya cismaan axmed uubow
waxay ahayd dowro aqoon kororsi iyo wacyigelin isugu jirtay oo loo qabtay ganacsatada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dowrada waxaa loogu magac daray saxaabiga jaliilka ah ee abuubakaru sidiiq allaha ka raali noqde e waxayna socotay muddo koob iyo labaatan maalmood ah iyadoona ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad boqol ka mid ah ganacsatada degmada jilib iyadoona ay dowradu ku qaateen duruus muhiim ah oo ay wax badani ka faa'iideen munaasabadda gabagabada dowrada oo ka dhacday degmada jilib waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh cabdiweli muudey oo dardaaranno muhiim ah u jeediyey ragga dowrada loo soo xiray isagoo si gaar ah ugu baraarujiyey in ganacsiga uusan ka mashquulinin cibaadada iyo daacada allaah dowlada loogu magac daray abubakar asidiiq saxaabigii qiimiga badnaa ee ahaa saaxibu rasuuliillaah oo nebigana isgarab taagay khaleefadii ugu horreysay bacda wafaati nebiyina uu ahaa abubakar ummaddana uu badbaadiyey in badan lana raba dadka muslimiinta ah inay qudwa xasana u noqdo ayna ku daydaan saxaabigaas jiriilka ee qiimiga badan leh shicaarkeedana looga dhigay attaajiru asaduuq min annebiyiina waashuhadaa'i wasaalixiin tujaarta iyo dadka ganacsatada ah inay tijaaradooda ka run sheegaan la raba inay ku daydaan dadkii qiimiga badnaa ee shuhadada iyo saalixiinta lahaa iyo nebiyadii ilaahay koonka u soo diray ganacsigoodana ay ka run sheegaan shicaar aad u qiimi badan weeye ahmiyaddiisana xambaarsan dadkana laga rabo tijaarada marka laga hadla dunida raggii saxaabada ahaa ee qiimiga badnaa way isku dhex wadeen inay ganacsanahayaan iyo inay ilaahay jalla wacalaa cibaadadiisii ay u taagan yihiin marka tijaaradu inaysan naga shuqlinin ilaahay daacadiis oo aan isku dhex wadno marna inaan cibaadaysanayno marna inaan shaqaysanayno oon ganacsanayno qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo munaasabadda ka qayb galay ayaa soo dhoweeyey dowradan loogu magac daray abuubakaru sidiiq iyagoo sidoo kale la dardaarmay ganacsatada ragga ganacsatada ee dowrada loo qabtay hadda maanta dowrkii waxaa la soo gaaray ee ganacsatada ganacsatooy waxaan idin dardaarmaynaa inaad dadka inaad u naxariisataan waxaan kaloo idinla dardaarmaynaa xalaqaadka masaajidada ku socdo inaad insha allahu tacaala aad ka qayb qaadataan aqoontiina micnaha aad kororsataan walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale nagu kulmiyey makaankan ganacsatadeennii tiradeeda boqolka ay gaartay ilaahay kitaabkiis wax looga sheegay hadday tahay akhlaaq hadday tahay mucaamalo hadday tahay ribe iyo anwaacdeeda hadday tahay salaadii ilaaha ku mahadsan alxamdulilah waxaan u mahad celinaynaa maamulkeena islaamiga ah ilaahay ayaa noo sahlay ilaahayna tamkiin ha nagu siiyo ilaahay nagama qaado nimcadan walaalayaal dardaaranku wuxuu yahay wixii la qaatay oo la bartay in lagu dhaqmo ugu dambeyn raggii dowrada loo qabtay ayaa ka warbixiyey duruustii ay dowradu ku qaateen iyagoo wilaayada ka codsaday in ay u soo celceliso dowraadka noocaani ah ee lagu wacyigelinayo islamarkaana kor loogu qaadayo heerkooda waxbarasho ganacsatada haddaanu nahay waxaana loo qabtay dooro socotay labaatan iyo kow maalmood waxaa ilaahi subxaana wa tacaala mahadii ah maanta waxaanu maraynaa ikhtitaamkii dowradii dowradana magaceedana uu ahaa abubakar sidiiq radia allaahu canhu ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan kutubada la akhrinayay aad bay u badnaayeen waxaana ku jiray muxaadarooyin ahmiyatu taajir وفضلها وضرورة تحلى بالمعاني الشرعية الأول أخلاق التاجر وصفاته وحاك على حقي واجبات التاجر تجار نفسه ودينه وحاك على حقي آداب التاجر نحو الآخرين واجبات التاجر نحو المؤسسة التي يعمل بها وحاك على حقي آداب المسلم في الأسواق وحاك على حقي waajibaat الtاajir naxو camalihi mafruud عalayhi dowladda markii la leeyahay waxaa looga tirgalay in ummadda lagu waxyigeliyo in marwalba qulubta la tajidiyo oo maarata muxaadaraadka iyo doorooyinka loo qabto waa wax ilaahi subxaana wa tacala nagu adoonsaday haddaanan maarata doorooyinkan aan la qabanina dadku waxaa u malaysaa inay qadka ka baxayaan ganacsatada waxaan darmaya inay ilaahi subxaana watacaala ka baqaan diinta ilaahay ay qaateen ay ku dhaqmaan kuna camal falaan kutubta maanta la qaatay kutubta waa kutub aada muhiim u ah ilaahi subxaana watacaala ha naga dhigo kuwa ku camal fala cilmigana in lagu camal falaa muhiim ah wilaayadan waxaan ka codsanaynaa mar walba inay noo tajidiso oo kutubtaadan oo kale iyo kuwa la mid ah sida taariikhda islaamka oo kale inay soo celiso dhowaan waxaa sidan oo kale dowlad diini ah loo soo xiray ragga ilaaliya habeenkii goobaha ganacsiga ee magaalada jilib iyadoona degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka socdeen dowraad loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada maktabka xisbada wilaayada islaamiga iiraan ayaa kulan wacyigelin oo goob fagaaraha ugu qabtay bulshada degmada buga qable ee wilaayadaasi yaasir maxmed ayaa sii amaqaadaya warbixintan kulankaani oo isugu jira wacyigelin iyo tala aruurin qaybna ka ah jowlada alcumariya waxa uu maktabka xisbada wilaayada hiiraan u qabtay bulshada ku dhaqan degmada buqa qable waxaana kulanka uu kadib tukashadii salaada cishaha ka qabsoomay bartamaha suuqa degmada buqa qable bulshada fagaaraha isugu timid oo isugu jira rag haween iyo carruur waxaa ugu horrayntii xog dheeraad ah laga siiyey xisbada iyo shaqada ay qabtaan حملة العمرية للتشاور والتفقد لمكتب الحسبة لولاية هيران الإسلامية كل إن شاء الرحمن عاو مركز وأن أفلامتي وبرنامج كاس ومركز حسبة oo jihaadka iyo islaamka diinta in la gaarsiyo u taagneed iyo barnaamij kale lagu dhex jiray marka xisbe maxay tahay waa horta xisbada waxaa weeyaan waa ixtisaab ninkii inuu shaqeeyo oo camal aakhiro inuu sameeyo asagoo marka ilaahay subxaanahu watacaala keliya uun ajar iyo abaal ka rajaynayo wey marka ninkii xisbada ah acmaasha uu qabto waxaa weeyaan waa in wanaagga la amro markii dadka wanaagga ay ka tagaan shaqadan wanaagga ha la sameeyo dadka dhaa waa xisbada dadka markii xumaha la sameeyo oo dadka xumaha ay ku dhaqaan dadka ka celinaya waa xisbada marka saas daraadeed xisbada waxyaalaha shaqada ay qabato waxaa weeyaan waxyaalaha inta hadda noogu muuqday oo gaalada ay sameeyaan waxyaalaha ka duwan ee hadda waxyaalaha aan u jeednay waxaa weeyaan dad liska laaynayo dhiig la daadinayo xisbada shaqadeeda waxaa weeyaan waa inay ilaaliso ummadda islaamka ay u ilaaliso waa alkuliyaad alkhamsa oo ay uga horayso diinta islaamka marka dee xisbada waxay difaacdaa diinta ayay difaacdaa ay ilaalisaa intii kulanka uu socday waxa uu maktabka xisbada wilaayada hiiraan bulshada u soo bandhigay muuqaallo muujinaya dhibaatada maleeshiyaadka murtadiintu ku hayaan shacabka ku dhaqan goobaha cadowga uu ka taliyo iyo sidoo kale dhibaatada dhanka daroogada ah ee ka jirta magaalooyinka iyo degmooyinka ay gacanta ku hayaan kufaarta iyo murtadiinta daroolkaas wuxuu u dhintay muxuu dhahay nus doolar waa ciidamadii amniga isagoo ayaan la dhahay yacni waxaa loo shiday aflaamtan waa la sharxi doonaa haddii ilaa yara insha allahu tacaala waxaan arkayna waa daroogo dhallinyartii loogu talagalay inay diintooda bartaan wixii adduunya aakhiraan ficil aha bartaan ummaddoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii difaacdaan ayaa gaalada waxay samaysay qorshe ah in daraagas la baro kadibna waxaa kasoo dhacay oo ka soo baxay in ilmihii iyo dhallinyartii noocan ay noqdaan cagsi marka wilaaya ka timaadeedna xisbada waxyaabaha ay difaacayaan oo ay u taagan yihiin oo ay weerdeynayaan ayaa waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ah in caqligoodii la ilaaliyo in diintoodii la ilaaliyo cirdigoodii la ilaaliyo qaybihii u taagnaayeen xisbada ee maxaan ku rahdaa wilaayaad ka joogay u taagnaayeen cagsigeed ciidamadii waa kuwa kuwana dilay kuwa kalena waa kan daraagaska ku laaynaya nabadoon maxamed sheekh yuusuf iyo nabadoon xasan geelle oo goobta fagaaraha ka hadlay ayaa aragtidooda iyo talooyinkooda ka dhiibtay fagaaraha kulanka xisbada islaamka taariikh ayay leeyihiin waa dadka kuliyaadul khamsa ilaaliya cidda baabi'inayso sida caqligoo kale sida maalkaoo kale waa sida ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ugu sheegay ummaddan ummatul maxamedka khayriyada waxay ku heleen waa dadka xisbada iyo dadka muslimiinta oo khayrka oo dadka amraaya wanaagga amraaya xumaha reebaaya waa jidkii la yaqaaniyo ilaahay subxaana wa tacaala ku ammaanay ummatul maxamedka kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can lmunkar waa xisbada iyo dadka khayrka ka shaqeeyo dhan walaalayaal waxaan soo jeedinayaa aniga haddaan nahay dadka muslimiinta ah meel kastoon joogno dadka muslimka dadka islaamkeena waxaan ku guubaaminayaa walaalayaal wanaagga halkaan ka dhacayo iyo nabadgelyada la haysto iyo dadka sidii nolosha ku nool nahay inaan u dhabar adeegno islaamka garab la siiyo naf iyo maalla la garab taagnaado gaaladana laiska celiyo qaar ka mid ah bulshada degmada buqa qable oo kulanka intii uu socday fagaaraha kula hadlay andalus ayaa kaga mahad celiyey maktabka xisbada wilaayada hiiraan howlaha muhiimka ah ee uu bulshada u hayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu caawa magaalada buuqa qable waxaa ka dhacay shir wadatashi iyo wacyigelin oo qabanqaabinaya maktabka xisbada ee wilaayada hiiraan ee ka dhacay fagaaraha suuqa buuqa qable Ee, bal walaal maxaad ka leedahay shirkan wadatashiga iyo cilmiga magacii horta waa ismaaciil macalin maxamed waxaan joognaa magaalada buaqabla dhinaca horta eh, wilaayadka ka taliyaan eh, anaku maxaan ku jirnaa eh, nimco iyo barwaaqa iyo nabadgelyo ayakana xaggana wax isku dilin sigaar iyo wax daran iyo wax dadka wareeriyo eh, isku dilaan Eh, muxuu ahaay anakan ka amni fiican Eh, mana soo dhawaay kalaana insha allah waan- maktabkaas xa- xaggooda halkaas ag sii wataana shaqadooda alla u faa'iideeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore magacay waa anas waan ku dhowahay stuudiyaha andalus ee caaw waxaan ku sugnahay bartamaha suuqa al aqsa ee degmada buqa qable farqiga u dhexeeya wilaayaadka islaamiga iyo meelaha ay ku nool yihiin kufaarta ama ay maamulaan kaasoo ah in bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ay haystaan amni weyn naxariis nabadgelyo maamulkooda iyo noloshooda ay si waxa ugu yimaadeen amni ku haystaan halka halkaas kufaarta ay maamulaanna laisku diliyo sigaar iyo shilimo yar ah oo baad ah sidoo kale taasna waxay muujinaysaa fashilka ku yimid amnigii ay sheegatay dowladda ridada soomaaliya taasoo ah maxaan ku yidhahday in ay sheegatay amni inay ku maamusho wadanka halka la arkayo ciidamadeeda booliska oo dadkii ulaynaya shi kuri ashxadarra ah ama lacag baad ah ku diliyo halkaas ayaan ka aragnay filimka maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga hiiraan maxaad tala ujeedinaysaa waxaan tala ujeedinaynaa inay halkooda kasii wadaan hawsha karaamada iyo ixsaanka ku dhisan ee wanaagsan inay halkooda kasii wadaan oo ay kasii ambaqaadaan oo waxaa ku yidhahday wadadooda caqa ah ee alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar oo ay halkooda kasii wadaan wayna ku mahadsan yihiin maktabka xisbada wilaayada hiiraan ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ka wada kulamo wadatashi ah oo uu la qaadanayo qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona maktabku uu dhulka wilaayada ku marayo jawlo uu ugu magacdaray alcumariyah litashaawur watafaaqud
waad mahadsantahay yaasir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu